Wasaaradda Cadaaladda Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa wado qorshayaal lagu xoojinayo taageerada iyo ilaalinta dadka la kulma tacadiyada ku saleysan jinsiga, iyadoo mudnaan gaar ah la siinayo haweenka iyo carruurta ay dhibaatadu saamayso. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay inay sii ballaarin doonto iskaashiga ay la leedahay hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah si loo helo taageero dhaqaale. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Cadaaladda Jubbaland, Cabdiqaadir Aadan Qaynuuni, ayaa ka warbixiyay qorshayaasha wax lagu qabanayo.
dadka tacadiyada jinsiga la kulma dadka waxa weeye baa- waxa weeye taaka daran inay adeeg cadaaladeed helaan adeega cadaaladeed wacyigelin badan bay naga rabtaa sida laisku waafaqay dad fara badan oon ogeynba brocesskii ay mari lahaayeen doorka booliisku muxuu yahay doorka wasaaradda haweenku maxay tahay doorka wasaaradda cadaaladda xafiiska xeer ilaalinta ururka qareennada garsoorkii ururada bulshada waa hawl aan ciidanka asbuurta waa hawl inoo wada taalla inaynu xoojinaan loo baahan yahay een, doorkaan meesha ka qaadanay haddaan nahay laamihii dowladda in la diyaariyo si loo kala fahmo cid walba iyo shaqadeedii bulshaduna waxaa la rabaa muwaadinku marka ay ku dhacdo in cadaalad la helo case in la tiriyo wax macnaa ma keenayso haddii ciddii geysatay na aanu cadaaladda la marsiinin kii loo geysan uusan cadaalad helin